baydhabas dadka ku dhammaan wayaa oo daacuun oo ku dilaya oo gaajo ku dilaysa maalintoo shariif xasan ma dhiibin labaatan doolar ma dhiibin oo dadkaas la siiyo ama biyo loogu dhaamiyo ama daawo loogu gado ma dhiibin hadda waxaa maqal nagu eh annaga xaqiiqa ma hayne inuu ku bixiyey shariif xasan doorashadan hal milyan iyo toddoba boqolo oo kunoo doolar inuu ku bixiyey guddiga awaaradan kun doolar kun hal milyan iyo toddoba boqol waxaa u baahan koonfur galbeedaa u baahan waxaa isku bixiyey dowladda federaalka doorashadeed dadkii koonfur galbeedna waxaa laaynayo gaajo waxaa laaynayo oon waxaa laaynayo shuban hal shilin kuma bixino mana kabar qabobo isbitaalka iyo gurigiisa waxay isku jiraan boqol mitir shariif xasan ma tago mana kabar qabo dadku shariif xasan baabuurkaas darawirkiisa uu ka dego xal kale ma jiro
wallahi taas inis dhowno eedan iska dhowno laakiin horbaan sheegay marka meerahay taas waxgaradkii baarlamaanka horreeyey marka meerahay ha gudeyranga darawal mee